جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي السلام calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh bismi illaahi araxmaani araxiim jamco wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka duhurnimo ciidamada mujaahidiinta ayaa dagaal culus kula wareegay gacan ku haynta deegaanka goofguduud buurey ee hoostaga magaalada baydhabo ra-iisul wasaaraha dowladda xabashida itoobiya ayaa mar kale sheegay inay ka go-an tahay hergelinta heshiiskii xaaraanta ahaa ee itoobiya ay la gashay maamul goboleedka gaala raaca ah ee isku magacaabay somalilan askari taa'ib ah oo ka soo baxay safka murtadiinta ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga hiiraan wilaayada islaamiga ee baay ayaa imtixaan lagu ogaanaya heerkooda waxbarashada ka qaaday ardayda madaarista qur-aanka kariimka ee deegaanka yaqbaraaway ee wilaayada baay gaadiidleyda gobolka togdheer ee waqooyiga soomaaliya ayaa cabasho xooggan ka muujiyey lacaga baad ah oo gaadiidleyda gobolkaasi uu ku soo rogay maamul goboleedka ashaadladriirhka ah ee somalilan munaasabad lagu sugoontinaya arday ka qalin jibisay mu'asasada alxikma ayaa ka dhacday degmada tieglow ee wilaayada islaamiga ee bakool maamulka islaamiga degmada salagle ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa dowladdiina u soo gebagabeeyey xoogsatada ku dhaqan degmadaas kulan u dhexeeyey maamulka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose iyo beesha shiiqaal oo ka mida beelaha dega wilaayada jubbada hoose ayaa ka dhacay deegaanka baqhdaad ee duleedka magaalada kismaayo جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
waa duhurnimo jamco ah taariikhduna ay ku beegan tahay sagaal iyo labaatanka bisha dulxija sanadka kun afar boqol afartan iyo shan hijriga kusoo dhowaada warkaas oo faah-faahsan ciidamada mujaahidiinta ayaa dagaal culus kula wareegay gacan ku haynta deegaanka goofguruud buurey ee hoostaga magaalada baydhabo wararkii ugu dambeeyay howlgalkaasi waxaa inoo soo koobaya walaalkeen maxamuud sheekh axmed toyshow maxamuud jasaaka allaahu khayran walaalka abu xasaan bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maanta waa maalin jimcaha taariikhna ay ku beegan tahay sagaal iyo labaatanka bisha dulxija sanada kun afar boqol afartan iyo shan hijri ciidamada mujaahidiinta waxay saaka dagaal culus oo cagmarin ay ku qaadeen saddex xero oo maleeshiyaadka murtadiinta ay kaga sugnaayeen deegaanka goofguduuda buurey oo ah deegaan dhacaduleedka magaalada baydhabo ee wilaayada baay ciidamada mujaahidiinta ayaa si buuxda ula wareegay gacan kuhaynta deegaanka kadib markii murtadiinta isaga careen deegaanka xilli dagaalka muddo kooban u socday weerarkan cagmarinta ayaa khasaare culus lagu gaarsiiyey maleeshiyaadka murtadiinta ee saddexdaasi xere kaga sugnaa deegaanka goofguduud buurey ee duleedka baydhabo saraakiisha mujaahidiinta waxay noo xaqiijiyeen in ilaa iyo iminka dhimashada maleeshiyaadka murtadiinta ay mareysa ilaa iyo toban askari oo murtadiin ah sidoo kalena dhaawacu maraya ilaa iyo saddex iyo toban waxaa dhimashada iyo dhaawaca ku jira saraakiil murtadiin ah saraakiisha murtadiinta ee lagu dilay weerarkii saaga cagmarinta waxaa kamid ah murtad lagu magacaabi jiray maxmed katiin oo ah taliyihii maleeshiyaadka murtadiinta ee deegaanka goofguduud buurey sidoo kale saraakiisha lagu dilay waxaa kamid ah murtad lagu magacaabi jiray cabdishugri kaasi oo ahaa gudoomiyihii waxay murtadiinta ugu yeeraan arrimaha bulshada ee maamulka ridada ugu magacaaban deegaanka goofguduud buurey sidoo kale saraakiisha lagu dhaawacay weerarka cagmarinta ah ee saaka ka dhacay deegaanka goofguduud buurey waxaa kamid ah murtad lagu magacaabo axmed dhege kaasi oo ah taliyaha ururka afartan iyo todobaad guutada sideedaad ee murtadiinta sidoo kale ciidamada mujaahidiinta waxay gacanta ku dhigeen oo ay nolosha ku qabteen tira askar murtadiin ah oo kamid ah maleeshiyaadka murtadiinta ee ku sugnaa deegaanka goofguduud buurey sidoo kale mujaahidiintu dhanka qaniimada waxay qaniimaysteen hub fara badan oo isugu jira aakayaal beekaamyo iyo arbijiyo iyo sidoo kale sanado kale oo kuwa ciidanka ah haddaan ilna dhanka howlgallada kale mujaahidiintu waxay xali qarax la beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa deegaanka ceelisha biyaha duleedka muqdisho waxaa qaraxaasi ku dhaawacmay afar askari murtadiin ah dhanka bakool ciidamada mujaahidiintu waxay xali madaafiic ku garaaceen xerada ciidanka xabashida etoobiya ee degmada xudur waxayna madaafiicda ku wada dhaceen gudaha xerada dhanka baay ciidamada mujaahidiinta waxay xalay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidanka xabashiyada ethoobiya ee degmada diinsoor sidoo kale isla diinsoor ciidamada mujaahidiintu waxay xalay weerareen xerada murtadiinta ee xero koowaad ee degmadaas weerarkan cagmarinta ee saaka ka dhacay deegaanka goofguduud buurey iyo howlgallada kale ka kala dhacay wilaayaadka banaadir baay iyo sidoo kale bakool waxay imaanayaan xilli ciidamada mujaahidiintu ay sii laba laabeen weerarada lagu dhigbixinayo kufaarta iyo murtidiinta isu soo bahaystay la dagaalanka diinta islaamka iyo dadka muslimiinta ra-iisul wasaaraha dowladda xabashida etoobiya ayaa mar kale shaaciyay inay ka go-an tahay hirgelinta heshiiskii xaaraanta ahaa ee etoobiya ay la gashay maamul goboleedka gaala raaca ah ee isku magacaabay somalilan faahfaahinta warbixintan waxaa inoo hayaa abuushayba abey axmed ra-iisul wasaaraha xukuumadda xabashada etoobiya oo khudbad ka jeediyey golaha baarlamanka waddankiisa ayaa sheegay in weli ay ku taagan yihiin heshiiskii uu la galay murtad muuse biixi wuxuu carbaabay in kooxda riddada ay lacag badan ku bixiyeen sidii heshiiskaas loo carqaladayn lahaa wuxuuna wacad ku maray in etoobiya ay ka go'an tahay siday u qabsan lahayd badda soomaaliya hogaamiyaha dowladda xabashada etoobiya wuxuu si cad u sheegay in heshiiska ay la galeen maamulka isku magacaabay somalilan uu ahaa mid muhiim u ah bulshada etoobiya iyo waxa uu ugu yeeray dhaqaale sii kobca ee waddankiisa abiy ayaa ku jeesjeesay kooxda riddada soomaaliya ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho asagoo yidhi lacagaha ay dowladda soomaaliya ku bixinayso ee meelaha warwareegga ah ee ka dhanka ah m o u-ga waxaa dhaama inay hal dugsi uga dhisaan muqdisho si carruurta wax uga bartaan wasaaradda arrimaha dibadda etoobiya ayaa baraheeda rasmiga ku faafisay khudbad abiy axmed uu shalay jeediyey qaybta ku saabsan soomaaliya iyo kiiska badda isagoo sii hadlayay ayuu soo hadal qaaday in kumanaanka ciidamada etoobiyaanka ee duulaanka ku jooga soomaaliya ay xaqiijinayaan hadaf qaran oo ah inay soo dhiciyaan bad balse isagu wuxuu u dhigayey si maldahan dhiigga ciidamadeena ee ku daatay soomaaliya wax cayaara ma ahan ayuu hadalkiisa si raaciyey marka la qiimeeyo dhawqa ka soo yeeray gaal abiy axmed waxaa muuqata in wax natiija aysan ka soo bixin wadahadalladii dhowaan magaalada ankara ee dalka turkiga ku dhex maray kooxda xasan sheikh iyo etoobiya welina ay xabashadu ku dheggan yihiin heshiiska ay horey ula galeen murtad muuse biixi askari taayiba oo ka soo baxay safka murtadiinta ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga hiiraan sida warbixintan uu ku faahfaahinaya casaam carafaad xasan maxamed cadow waa askari taa'ibah oo muddo ka tirsanaa safka cadowga allah waxauna isagoo taa'iba lagu soo bandhigay wilaayadii islaamiga hiiraan isagoona tawxiidka lagu qabtay degmada boqa qable xasan maxamed ayaa ka mid ahaa maleeshiyaadka murtadiinta ee lagu soo tababaray dalka uganda waxauna si gaara oga mid ahaa maleeshiyaadkii duulaankii fashilmay ku soo qaaday degmada ceelbuur ee wilaayada galgaduud askarigan ayaa waxaa bilihii u dambeeyey uu ka howlgalayay degmada maxaas oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka uu kaga sugan yahay wilaayada hiiraan waxa uu fariin toobadkeena u diray maleeshiyaadkii uu kaga soo tegay degmada maxaas xasan maxamed cabdow oo ka qortay buuliburte maalin sabdi ah kaan qortay oon oon ciidankaan qortay buuliburta nagala qaaday xamarna la geeyey xeranaca nala geeyey waa nagala sii qaaday yugandhasi aad yugandha adiga tababaraa nagula qaaday ilaa afar bilood tababara soo qaadanay waxaa nagula soo celiyey xeranaca nagula soo celiyay haddana xeranaca haddana nagala soo qaaday ismaaciil cabdimaaligaa ligu daray guutida guutida lix labaatanaada ligu daray magaciisa ismaaciil cabdimaalig ceelbuura taliskiina nalla ceelbuur waa kasoo noqonay waa suuqa weyn wallaahi adiga ilaa iyo laba isbuuc camal ee dhex kusii socona haddana waa kasoo guduunay saraakiisha ayaga askarta hadday iska hormarayaan ayaga qayb qayb ay iska soo fasaxaan kuwa qaarkood waaba naga soo gudoomeen oo meesha ma joogin dheen xamar ay aadeen kuwa qaarkoodna waa nala soo noqdeen ana maxaasa tagay oo sanadka labadakunlabadakunsaddexlabaatanka bishii sagaalaad maxaas imaan ilaahay damiirkeeda isiis waaya inaa meeshaas joogo waxaa ku nacay inaa macnaha meeshaba macnaha wax oo diina aysi oolin marka aday salaadaada badan tahay shabaab hataa lagu leeyahay walaalahooda muslimiinta u yimaadaano walaalahooda muslimiinta ah iyo diintooda iyo dadkooda iyo dalkooda ha yimaadaano waxaa lagu noolaanaya waa sunnada nabiga sunnada nabiga kusoo noqdaanaa leeyahay maalmo ka hor ayay ahayd markii wilaayaadka islaamiga gado iyo jubbada hoose ay soo bandhigeen labaatan askari iyo tobaad keniyaal ah kuwaas oo ka soo baxay safka cadowga allah askarta taayibiinta isku soo dhiibaya mujaahidiinta wilaayada islaamiga ee ba ayaa imtixaan lagu ogaanaya heerkooda waxbarashada ka qaaday ardayda madaarista qur-aanka kariimka iyo deegaanka yaaqbaraaway ee wilaayada baay waxaa weli halkiisii ka sii socda imtixaankii maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee baay gaar ahaan qismigiisa jamciyatul qur-aanul kariim ay ka qaadayso madaarista lagu barto qur-aanka kariimka ee ku taalla degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay ardayda wax ka barata madaarista deegaanka yaaqbaraaway ee wilaayada islaamiga ee baay ayaa dhankooda laga qaaday imtixaan ku aadan xifdiska iyo akhriska qur-aanka kariimka waxaana ardaydii kaalmaha sare imtixaanka ka gashay la siinayay abaalmarinno iyo hadyado qaali ah munaasabad lagu soo gebagabeynayay imtixaanka oo ka dhacday deegaanka yaaqbaraaway waxaa ka qayb galay culummo waalidiin iyo mas-uuliyiin kale mid ka mid a culummada deegaanka oo munaasabadda ka hadlay ayaa ku dheeraaday fadliga ku jiro in la barto qur-aanka kariimka iyo in la xifdiyo maadaama uu yahay kalaamullah ilaahay baa idaya markuu sita hadalkeeda inaa anzalnaahu qur'aanan carabiya lacallakum tacqiluuna qur'aan carabi agaasasin derisni siisan caqla weelna taana aayadday masliga fahmaa lacallakum tacqiluuna siisan wal arkas taana helan qur'aan sankaasna walba masakaasa ogaaw attay ogaaw lan qur'aan sankaasna wal masakaas un ay wax garadnu oguhiya barofesoora dadka aragtay waxyaabaha maadiga iyo wala arkay leek hormareen dadka kaya waxgaradnu oguhi lan qur'aan sankaasna waxgarad masna dadkada yani إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب مرهيتو قلباكس بخربين قر إبر أيو باباسيو intaa kadib waxaa munaasabadda dhankiisa ka hadlay mid ka mida guddiga imtixaanka qaadayey isagoona kelimad dardaaran u badan munaasabadda ka jeediyey qur-aankii barneen ulaadaan barneen ayawsay barneen awoogus idiruwan barneen lambayla dhaafnay dagadan qur-aankii barneen ilaahay jannadii mabuusmaas un dhammaantaan janneen baahna naaraa ilaahay kuman galaan marka walaalayaal jannil kale waa xablullaahi almatiin waa xadad ilaahay oo adkaayay daraftoonu unu haysan daraftoon kalen ilaahay ahaay ka dhegneen taas marka safaylan ka dhegneen taasaa jannaada ka helaanaan sidan oo kale ku dhowaad shan iyo toban madaraso oo lagu barta qur-aanka kariimka oo ku taalla degmada buulafullay ayaa laga qaaday imtixaan midkan la mid ah mas-uuliyiinta maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee baay ayaa ujeedka imtixaankan laga qaadaya madaarista qur-aanka kariimka ku tilmaamay in ay tahay si loo ogaado heerka waxbarashada ardayda qur-aanka iyagoona mas-uuliyiinta sheegay in xoogga la saaraya dhanka xifdinta farbarka akhriska iyo wixii la mid ah waxaana imtixaankan laga qaadayaa dhammaan madaarista lagu barta qur-aanka kariimka ee ku taalla degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay annagana waxaan idiin soo gudbin doonaa hadba degmada iyo deegaanka madaaristiisa laga qaada imtixaanka insha allah gaadiidleyda gobolka togdheer ee waqooyiga soomaaliya ayaa cabasho xooggan ka muujiyay lacaga baad ah oo gaadiidleyda gobolkaasi uu ku soo rogay maamul goboleedka ashaada ladrirka ah ee somalilan faahfaahinta warbixintan waxaa inoo haya marwaan maxamed wararka ka imaanaya gobolka togdheer ee waqooyiga soomaaliya ayaa sheegaya in maamulka ashaadoo dirirka ah ee isku magacaabay somalilan uu lacagabaad ah ku soo rogay gaadiidleyda ka howlgala gobolkaasi gaadiidleyda wata gawaarida noocyadooda kala duwan ee u adeega bulshada ku dhaqal gobolka togdheer ayaa sheegay inay cabasho ka yihiin lacago xaddaaf ah oo maamulka riddada somalilan uu ku soo rogay waxay sheegeen inaysan awoodin lacagahaasi baadda ah ee la duldhigay islamarkaana arrintaasi ay ka midaysan yihiin haddii ay yihiin gaadileyda gobolladaasi waqooyi ee soomaaliya waxa weeye annagu ma qaadi karno lix boqol iyo intaasaa la sheegayaa toban dollar baanaan qaadi karin gaadiid weyne meel kastoo u joogo ilaa iyo awdal ilaa iyo sanaag ilaa iyo saraar ilaa iyo waxaan ku idhi maroodijeex ilaa gobolka saaxil meel kastoo u gaadiid joogojooga waa andhiminaajo waa isku mid dhanba naga wada dhexaysa danta gaadiidkana waa la arkaa maanta waxay tahay gaadiidku miyaannu yeellaa inaynu qaadanno mayaannu yeellaa ma yeelanno caalamka gaadiidka isagoo cashuuran oo dekedda somalilan ee berbere ka soo degay oo gaadhi waliba lambarkiisu ku xidhan yahay yaa lagaga dhigay lambar cad qaado oo khasab ah iyadoo gaadhiga lacagtii laga hayo yaa mar labaad lacag haddana laga shubay maamul goboleedka ashaadula dirirka ah ee somalilan ayaa ka mid ah maamulada ay gaaladu ka dhisteen gudaha dalka soomaaliya waxayna maamuladaasi gaalada u adeega shaqo maalmeed ka dhigteen dhibaataynta dadka shacabka ah munaasabad lagu sagoontunaya arday ka qalinjibisay mu'asasada alxikma ayaa ka dhacday degmada tieglow ee wilaayada islaamiga ee bakool cabdiqani maxamed ayaa warbixintan inoo haya
waxay ahayd xaflad loo dhigay arday ka qalinjabisay xarunta muwasasada alxigma faraaceeda magaalada tiyuglow ee wilaayada bokool taasoo abaalmarino qaali ah iyo shahaadooyin lagu guddoonsiiyey ardaydii qaybta rawdada ah ee bartay wax qorista iyo wax akhrinta iyo qaar kale oo bartay xirfado muhiim ah xafladii lagu maamuusayay ardaydaasi oo ka dhacday gudaha xarunta mu'asasada alxigma waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayada culimo salaadiin waalidiin iyo qeybaha kale ee bulshada kalimaad kala duwan ayaana laga jeediyey waxaa sidoo kale bandhig ay si weyn ugu riyaaqeen kasoo qaybgalayaasha sameeyey ardayda da-dayar maamulaha xarunta alxigma ayaa faahfaahin ka bixiyey xafladda qalinjabinta ah ee loo qabtay ardayda alxigma hadda marka hadafkaan u fadhino waxaa weeyaan waa xafladii qalanjibinta carruurta farbarka rawdada iyo qayb ka mid ah sharqaanka ardayda rawdada tiradooda labaatan iyo saddex arday ardada sharqaankana tiradooda waxaa weeyaan ilaa iyo ku dhowaad labaatan arday rawdada waxaa laga furay kun afar boqol afartan iyo shan hijri waxaana lagu talagalay bulshada ku nool muxaafada tiyeglow iyo nawaaxigeeda in lagu baahitiro waxbarasho oo kaamil arday isugu jirta da'doodu aad u yar ayaa lagu bilaabay oo saddex ilaa iyo toddoba sano u dhexayso sheekh cuhmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada bokool oo xafladda goobjoog ahaa ayaa si weyn u bogaadiyey waxqabadka xarunta alxigma iyo sidoo kale macalimiinta iyo waalidiinta ardayda isagoona tilmaamay in tijaabadan lagu baray ardayda da-da yar waxqorista iyo wax akhrinta lagu guulaystay lana gaarsiin doono deegaanada kale ee wilaayada muasasatu alxigma ee taabacsan ama hoostagaas maktabu tarbiya wa tacliim lixarakati shabaab almujaahidiin may balana jazaahum allahu khayra jazaa runtii walaalihii galanto ka haay mas-uulkii gobolka inkuwiinyo tarbiyada iyo macalimiintii mudiiriintii dhammaan mahadsantiin allan iyo waalidiintii yoona ka sabareen ardaydun walbaradiyo insha allahu tacaala eed iyo eedan ka mahadnagaan bacda xamdilaahi subxaana wa tacaala walaalayaal sidiisagoo ogdiin walbarashada muhiimadiye may ka bilaawdaase alqiraa'a walkitaaba yadan aasaasan ah alqiraa'a walkitaaba unugun haddii barada sifay lamaana qofkan barada may ka dhikantaa wal alla wali hartisa kuba akhrisada kor yaalkun hadda kitaab qur-aanka laa hordhike aadeen akhriyahay waalidiintiya kumid ahaan markii saas lahaa kitaab qur-aanka laa hordhike akhriye walilingweer kore tangadab aragaani waaye alxamdulilah barnaamijkun insha allahu tacaala may haye barnaamij namuudaji ah oo tusaalo laku fadaay walaalahan laka hilqaami oo culeys laka saari in qadiyintun laka baroweeyo magaaladun hadda maana maqarka tiyeglow in laka baroweeyo haddii laka guulaysadon insha allahu tacaala meelo badan
xarunta mu'asasada alxigma faraceeda magaalada tiyoglow oo lagu barto xirfado kala duwan waxaa muddadii ay magaalada ka howlgalaysay ka faa'iidaystay boqolaal arday ah oo qayb ka ah bulshada magaalada tiyoglow maamulka islaamiga degmada salagle ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa dowladdiiniya u soo gebagabeeyey xoogsatada ku dhaqan degmadaas dowradan oo socotay muddo saddex maalmood ah ayaa loo soo xiray xoogsatada degmada salagle kuwaas oo dowradan ka faa'iiday duruus kala duwan iyo muxaadaraad kala gedisan oo qayb ka ahaa dowradan loogu magacdaray saxaabigii jaliilka ahaa ee sacad binu abiwaqaas radiallaahu canhu qaar ka mid ah xoogsatadii dowradan shicaarkeedu ahaa waqul rabbi sidnii cilma ayaa markii loo soo xidhay kadib la hadlay idaacadda islaamiga andulus iyagoo faahfaahin ka bixiyey muddadii ay dowrada u jilbaxirnaayeen iyo wixii ay ka faa'iideen salaan joogaa himaadaan ka shaqeeya maqay waa maxamed aadan saddex beri dowriba noo sootay dowradana alwalaa walbaraa yaa ku saabsaneed waxaan qaadanay ahwaal yowma alqiyaama waxaan qaadanay allama bimacruuf nahyi ani munkar insha allahu tacaala aad iyo aadaan u faadinay culmada waa inoo faa'iideeyeen sidaas daraaddeed haddii mar labaad isu eli waan raba lahayn insha allahu tacaala cabdiisaa waay anaa usoo day dare maalmana noo haayay iska anaa usoo day la oqal horumarna haddana dowladdaas insha allah haddii laa yar nina ninkalfo iska anaa ufaayini albaraa kafaayini cilmada kafaayini sida anaa u barani taas waay dhinaca kale dowlad diini ah oo socotay dhowr maalmood looguna magac daray saxaabiga bilaal binu rabaaxa radiallaahu canhu ayuu maamulka islaamiga ah ee deegaanka arabow ee duleedka degmada bu'aale u soo xidhay inta badan mu'adiniinta ka addima masaajida deegaankaasi markii ay dowladu soo dhammaatay kadib ayay idaacadda islaamiga andulus khadka taleefonka kula hadleen mu'adiniintii dowladaas loo soo xidhay iyagoo faahfaahiyey duruustii ay qaateen iyo wixii ay faa'iideen dowro omanu socotay sunkureerna afar beri dowro adna meesha aas aasiya oo kulunka agluhiya wilaayada arabow ilaahi fadles usoo nogo oo nuunsheenan han ilaahay ogolaadaba intaas bireenun dareerti walaa meesha laga baradina waa ankawiinta aadanka oo saxitaankas بسم الله إن مجاكي مثل الله عثمان محمد إبراهيم ونالت رفعت شيو سليرة دورة ننفري باش أربو أغنى إيد إيد أنفلين إيد إيد أنفلين إيد إيد ورا بالي دورة ننفري ما شاء الله ولاية إسلام حركة جود لما وين دروغا وو وو وو وو وو وو فرن dib ma gabna dib dib dheefo gabna weli oon haa unrugool mid labaatan soddon qof oo gaandarugool in naftishiga ekbudto dadkan dhiigayaamna maasha allah eedeedo feliin doore ka jar afar bire doore ka jarni dowraadkan diiniga ah ayaa bilihii ugu dambeeyey waxaa si taxanaah loogu qabanayay bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan degmada salagle iyo deegaanka arabow oo dhammaantood ka wada tirsan wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ugu dambeyntiina kulan u dhexeeyey maamulka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose iyo beesha shiikaal oo ka mid a beelaha dega wilaayadaas ayaa ka dhacay deegaanka baqdaad ee duleedka magaalada kismaayo faahfaahinta warbixintan waa kan bashiir muxiidiin abu ayman deegaanka baqdaad waxa uu ka mid yahay deegaanada hoostaga magaalada kismaayo ee wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose waxaana dega beesha shiikaal dhowaan waxaa halkaasi gaaray wafdi uu hogaaminayey waaliga wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose iyo qaar ka mid ah xubnaha wilaayada kulan u dhexeeyey maamulka wilaayada iyo beesha shiikaal ayaa ka dhacay deegaanka baqdaad oo ka mid ah dhulka wayaanta kaasoo lagu hadlayay qodobo ay ka mid yihiin ka qayb qaadashada jihaadka horumarinta deegaanka iyo ilaalinta dhirta markii uu soo idlaaday kulanka waxaa goobta ka hadlay nabadoonaabee sheekh cali oo ka mid ah waxgaradka beesha shiikaal in dacwada iyo diinta kor loo qaado oo la gaarsiiyo miyiga iyo waraha iyo tuulooyinka hoose ee baadiyaha dadka xoola dhaqatada dhammaan in dacwada la gaarsiiyo qodobada aan ku heshiinay kow ka ahayd waana ku faraxsannahay waxaa kaloon ku heshiinay in la joojiyo badeecadaha iyo baawurta wareegayso duurka meel walba in ayagana la joojiyo ay noqoto meesha badeecada loo soo doonanayo tuulooyinka ay noqoto iyo magaalooyinka waaweyn ay noqoto arrinkaas qodobkaasna waa qodobada aan saxiixinu ka mid yahay oon isku raacnay waxaa saddexeeya oon isku raacnay dhirta runtii annaga haddaanahay beesha sheekhaal awalba waa ka soo horjeednay runtii dhirta in la guro waa ka soo horjeednay midaan taageersannay midaan ku faraxsanna midna ma ahayn runtii waxaana markhaati nooga noqday oo arrintaas nagu bogaadiyaba qabiilooyinka deriska aan nahay iyo walaayada meesha nagu soo booqato indheheeda ku aragtay dhulka maanta ilaahayna makamiyey quruxdiisa iyo dhirtiisa aragtay insha allaahu maadaama hadda la isla gartay in la joojiyana insha allaahu qayb baan ka nahay hormuudaan ka nahay dhirtaas insha allaahu ilaa kenya loo qaadayo inaan ka hortagno meel kastoo lagu gurayo aan arrintaas joojinno walaayadana soo wargelinno kalana shaqayno iyadana waan ballanqaadnay qodobka afraad waa amniga insha allaahu amnigu meelaan amni lahayn waa meelaan nolol lahayn amnigu waa danteenna waa danta ilmaheenna waa danta xaasaskeenna waa danta deegaankeenna cidna ogama raadinayno abaal cidnana magac iyo sumcad midna ogama raadinayno amnigaas dhanka aan oga toosannahay islaamka inaan looga soo dhicin yaan ballan ilaahay ku qaadnay ugu dambeyn waxaa madasha ka hadlay nabadoon axmed maxamuud guuleed timajalac nabadoonka guud ee beesha shiikaal isagoona ballanqaaday in kabeel ahaan ay soo dhoweynayaan qodobadii dhaxalgalka ahaa ee ka soo baxay kulanka sheegayna in deegaanadooda ay ka dhaqangelinayaan wax alla wixii islaamka tagsiilaadkiisa ah oo wanaag ku jiro oo dhan oo laisla qaatay waan soo dhoweynaynaa sheekh axmed abiyoonis waan soo dhoweynhaynaa wuu mahadsan yahay juhdiga badan uu soo bixiyana allaha ka ajirsiiyo beelaha soomaaliyeed ee soo ajiibay kulli waanu u mahad celinaynaa annaguna waa soo dhoweynay gubashaan dhignay afarta qodobee lasoo qaatay oo amnigu koow ka yahay jihaadku ku xigo intoo dhanba kulli diyaar baanu nahay intii ay mas-uuliyiinta wilaayada islaamigaah ee jubbada hoose ay ku sugnaayeen deegaanada dhaca duleedka magaalada kismaayo ayaa wacyigelin iyo dardaaran qayima waxay u jeedinayeen qaybaha kala duwan qabaa'ilka dega deegaanadaasi kuwaasoo inta badan diiradda lagu saarayay ka qayb qaadashada dagaalka jihaadka ka socda dalka soomaaliya warkii duhurnimana xilligan waa naga intaa